in ku badan boqolaal qoysas oo hadiiraya kaamamka barakacayaalka ee kiyaalaaduleedka magaalada muqdisho iyadana weliah kuqulqulayan dadka oo hakurooraya colaadi iyo abaaro ku jira dalka soomaaliya waxaana kumid ee dadka ku barakacay deegaanada iyo horey oon deganayan ah iyo hadda kusuganyiga xeryaha barakacayaalka ee kiyaalaaduleedka magaalada muqdisho iyo weliba yoo sheegana inyo haysataa xaalada nolol xume oo iidan darana maadaama lagu guda jaraa bilo barakaysan ee ramadaanka iyo weliba baaqi oondireena hay-ado samafalka ee ku howlgalayana magaalada muqdisho iyo dadka ilaahay walasi inyo hangurmadana magacay raxmo maxamed xasan oo degan kaamka oo yaaqla mayaka baraka ee jahor ou dheeglo wax una haaysana male dhibaataysanna booshishkan barakacayaashan aska ka jirna muddo oo maayla araa islaama bil amala roogna badar mahaysana biyo mahaysana soon waayo iskara faasanna ee mayla araa isxaara daano tan eh awaari ol yaaka baraka ani dogooshinkan ilmoogan unu dhan inta kara faasangna inta dharaarangna wallaahi bariiskan u hadda kariyowkan wal ankahayna walkal oona nasiima jirta ilaahay oroysa wal ku sugaana dadweynahanti oo mayla araa isgargaarka fadole wal sugaan una hee baraka'a ena una korfuula ena inta dharaaragna wali muslunka oo dariska ee leynanasa siyooymaayana had wal unu hadda geega shaqaysada korna ma jirta caradana mashalkasaana inta ku noolna mayla ku codsada bil ramadaanga la ka jira una degdeg oo hunguro naniinkasheenona haniideero oo afurkaan ee dunyadaa nanaysii yaa ku codsadaan meel la dhahaayo shaangar aan ku soo barakacnay waxaan aga soo barakacnay abaar iyo dhibaato iyo rafaad aga soo barakacnay meeshaan ka imaanay mar dhowaana imaanay guri ma haysano meel anaga ka hooyana ma haysano jiif ma haysano alaab maacuun anaga aan ka dhaqanna ma haysano dad walaal ahaa agtiisa joognaa hadda meeshaan ku noolnahay waxaan niiga codsanaynaa wax ma haysano degdeg ahaan si wax noolaga soo gaarsiiyo bishaan rabalaanka lagu dhex jiro wax anaga aan ku soogno oo ku afurno ma haysano degdeg ahaan si wax nooga keeni kara wax ilaahay noo soo dhiibo ilaahay oo idinsoo dhiibo oo nooga keeni karta in degdeg ahaan noola keeno waar iyo olaad kasoo barkacni noloshayn waa baahanahaa waa dhibaataysanahaa ramalaanaa lagu jiraa afur ma haysano waxaan beriga suuq ola tagna ma haysano alaab ma haysano wax aan haysano beriga ma jirto waxaan u baahanaa inaa oo beriga nolol noola siiyo raashin noola keeno waxbeesana siiyo oonku adeegana waa rafaadsannahaa idaan korfuul aan ku naha ogaanteed laha waxaan haysan ma jirta idaan korfuul aan ku naha waryaalkan waa buugsan aan ku jirnaa oo dad dhistay rafaadsannahaa waa baahanaa baahana haysa owlaadii unuku waa isku ku rafaadsanaa wax aan haysana ma jirto marka dadtabaalaysanoo baahanoo walaalo muslimiin u baahanaan nahay waxaan joognaa meeshaan dulaadka muqdishoaan ku baahan nahay waxaan u baahannaha in nolo garab qabto dad waxaan nahay tabaalaysanoo ilmo wato iska baahanoo daruufaysan marka walaalaha muslimiinta waxaan ka cabsanaynaa inayna garab qabtaan jira afurkeena gelabgelab waaye guryo aan seexana ma haysano biyo ma haysano saasaan u tabardarannahay adeeg bulsho u baahanna ma helin dadaa iska dul saarana walaal muslimiinmuqaabeenkii waxayna siyaanaa iska cunno walaalaha muslimiin waxaa nigi barisayna ni garabnay duugayna inaa oo na garab qabataan dadkun ooyo ha kordegana dad oo horey barakacan ka hayan xeryaha kiyaala duleedka magaalada muqdisho walibana haddii wajahayana dhibaatooyin shilduban oo qeybiya ka eta inyo aan haysan waliyo aamanga islamarkaana yo dul saarayiga dad horey kaamamka aan deganayan oo yoob wal aan dhaagna